deegaano badan oo ka tirsan gobolka Wajeer ee ku hoos jira gumaysiga dowladda Kenya ayaa waxaa la soo sheegayaa inuu ka dilaacay xanuun lagu magacaabo Kalazair kaas oo ay ilaa iyo hadda u geeriyoodeen lix iyo labaatan ruux oo toban ka mid ah ay ku dhinteen xarumaha caafimaadka bulshada ku dhaqan gobolka Wajeer oo ka walaacsan xanuunkan ayaa waxa ay sheegeen in xanuunku uu ku dhex faafayo dadka ciddii uu soo ritana aysan helaynin daryeel caafimaad waxa ay sidoo kale sheegeen in cudurkan uu inta badan dhasho xilli roobadyada si gaar ahna looga qaado goobaha biyo fariisinka ah cudurkan waxaa is qabaa laba nooc laba qaybood oo lagula dagaalamo midna waa daawo midna waa kahortag si dhakhtariintan ay noo sheegeen midda muhiimkan waa kahortagga middan kale oo la daaweynaa waa dhib badan tahay cudur kastana waxaa isfiican yahay intaasna soo gaarin inaan iska muusno muusitaanka waa hadda wax meeshaan loo joogo qofka hadduu jirrada istaalo loola ordaa waa la daaweynaa laakiin waxaa ka fiican inaan galno sidiin aan ugu hortagi lahayn haddaba sidaan wada ognahay guga xagaaga dayrta iyo jiilaalka oo ah afarta xilli ee uu ka kooban yahay sanadka ayaa si gaara guga ku suntan yahay wakhti roobaadka ugu muhiimsan xilliyada uu dalkeennu roobka helo isagoona ka bilowda maarso abriil iyo mey waxaana geesta kale bilaha sebtembar oktoobar iyo nofembar iyaguna da'a roobka dayrta oo roob badani da'o inkasta oo uu ka roob badan yahay xilliga guga waxaana dhacda in xiliyadan ay mararka qaar wax iska beddelaan haddaba roobabka oo manaafacadyo badan u leh dadka iyo duunyadaba ayaa waxaa dhinaca kale ka dhasha fatahadyo iyo cudurro sababa burbur hantiyadeed iyo dhimasho sidaa darteed waxaa xiliyada roobabku curdaan bulshada la gudboon inay si wada jir ah uga shaqeeyaan nadaafadda gaar ahaan dadka ku nool goobaha biyo fariisinka sida waraha baliyada iyo webiyada si looga gaashaanto dhibaatooyinkiisa iyo cudurrada ka dhasha